إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فإنها سعادة الدارين ومفتاح كل خير واعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار عمل لمن عمل فيها بطاعة الله وميدان فصيح للمسارعة إلى الخيرات وفرصة للتجارة الرابحة مع الله جعلها الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وما فاز أهل الجنة بعد رحمة الله وكرمه وعفوه إلا بما قدموه لأنفسهم في أيام الدنيا الخالية وما تحسر أهل النار وطرحوا فيها إلا لما أضاعوا من أوقات وفرطوا في لحظات الدنيا حتى جاءهم الأجل وإن من فضل الله علينا أيها المسلمون أن جعل لنا مواسم للطاعات نستكثر فيها من الأعمال الصالحات ونتنافس فيما يقربنا إلى الله وما يزيد في الحسنات ومن هذه المواسم الفاضلة الشريفة عشر ذي الحجة وأيام التشريق بعدها فما أبركها من أيام حيث ورد في فضلها أدلة عديدة من الكتاب والسنة فقد قال الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر وقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية عند الدارمي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى وإسناده حسن كما في إرواء الغليل walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyin fara badan oo aynaan tirin karin ayuu ina siiyey nicmooyinka ilaahay waxaa ka mid ah wakhtiyadan isbedbedelaya iyo wakhtiyada camalkeenna iyo khayrkeennu fadliga weynuu yeelanayo si dadku ay u baraarugaan oo khayrka ay ololo ugu qaadaan nashaad iyo firinfircoonina ay u helaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga wakhtiga abuuray wakhtiguu doona ayaanu fadilaa oo uu dheeraad ka siiyaa wakhtiyada kale halkuu doona ayuu fadilaa oo meelaha kale dheeraad uu ka siiya wakhtiyada haddaba fadliga badan waxaa ka mid ah maalmaha tobanka ah ee bishan hadda bilaami doonta uga horeeya waxaynu ognahay inaynu ku jiro walaalayaal gebagabadii bishii dulqicda waxaynu sugnaaba waa bishii dilxija tobanka maalmood ee ugu horeeyaana waa maalmo aada iyo aada u fadli badan wuxuu rasuulkeennu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalama camal la sameeyo oo wanaagsan ilaahay inuu ugu jecel yahay camalka maalmaha la sameeya waxay markaa noqonaysaa camalka maalmaha la sameeyaa isaga ayaa ugu fadli badan oo ugu ajar weyn camalka saalixa ah ee lala yimaado sidaa awgeed baa sharcigu wuxuu aada iyo aada inoogu dhiirigeliyey maalmahan cibaad allah inaynu ka faa'iidaysanno waa maalmo ay kulmayaan cibaadaad waaweyni oo xajkii leh oo salaadii leh oo sadaqadii leh oo soomkii leh oo dikrigii iyo xuskii rabbi leh takbiir iyo tahliil oo udxiyadii iyo hadyigii leh cibaadaad fara badan oo kala duwan baa maalmahan ku kulmaya sidaa awgeed baa rabbi wuxuu ku dhaartay maalmahan habeenadooda waalfajri walayaalin cashar waxaan ku dhaartay waaga iyo habeenno tobanah habeenada ahlu ahlu tafsiirka barhkood waxay ku fasiraan maalmahan bishan ugu horeeya dulxija habeenadooda waxa markaa inala gudboon inaynu ka faa'iidaysanno fursaddan qaaliga ah had iyo jeerna sanad walba imaka oo kale waynu isku baraarujinnaa waayo khudbadda kolba wixii taagan baa lagaga hadlaa marka arrin gaare had iyo jeer ay taagan tahay si aynu walaalayaal maalmahan uga faa'iidaysanno koo waxayna saaran inaynu toobadkeenno qof weliba ilaahay u noqdo subxaanah oo dunuubta uu isku og yahay iyo taanuu isku ogeynba ilaahay uu uga noqdo oo uu ka toobadkeeno waayo dunuubtu waa wax dhib badan waxa dhacda inay qofka ka hor joogsato inuu khayrka iyo daacaadka ilaahay ka faa'iidaysto oo u dadaalo dembi kugu sugan baa laga yaabaa inuu kaa hor joogsado oo uu kaa carqaladeeyo khayr badan oo aada la iman lahayd iyo cibaadaad aada gudan lahayd rabbigaana aada ugu dhowaan lahayd ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa asaabakum min musiiba fa bimaa kasabat aydiikum wax alla wixii musiiba idinku dhacda camalka xun ee samaynaysaan baa saabo ah iyo dunuubtiinna musiibooyinka dadka ku habsadana waxaa ka mid ah qofku inuu ka faa'iidaysan waayo wakhtiyada qiimaha badan ee qadarka leh ee acmaasha wanaagsan fadliga badan lagu helayo ajarka weyn waa musiibo wakhtiyadaasi qofka inay iska dhaafto ama sidii hore uunu ahaato sidaa awgeed waa inaynu dunuubta ka noqonno markaynu toobad keenaynana kow dembigay hore inaga dhacay baynu ka murugoonaynaa laba inaynaan ku noqonin baynu go'aansanaynaa saddex farahaynu ka qaadannaa markaa wixii aynu faraha ku hayno haddaynu cid wax ka hayno maal ah ama sharaf ah waynu u celinaynaa wakhtigeedana toobaddu waa inay dhacdo waayo wakhti bay leedahay intaanay qofka naftu halkan soo gaadhin adceeduna xaggaa galbeed aanay ka soo noqon baa la aqbalaa waxaa kaloo walaalayaa laba ah oo ina saaran qof waliba naftiisa ha la shiro ha go-aansada maalmahan aadka u qiimaha badan inuu ka faa'iidaysto oo uu kaga faa'iidaysto wax ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gelinaya wakhtigan qaaliga ana wax wanaagsan uu geliyo qofka run la yimaadee ilaahay run u sheegana ilaahay subxaanahu wa tacaala go-aankiisaa fiican wuu u rumaynayaa ilaahayna wuu ku garabgelayaa asbaabtii iyo waddooyinkii khayrka gaadhsiinaydna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u fududaynaya waxa walaalayaal saddexaad oo ina saaran bishani haddii ay soo gasho soo socota ee dulxija la yidhaahdo qofka doonaya inuu udxiyaysto udxiyada axkaamteedana insha alla dib baynu uga warrami doonnaa waa inaanu timihiisa iyo ciddiyihiisa waxba ka jarin sidaa awgeed bishii weli may bilaamin ciddiyihii iyo timihii iyo qofku wixii uu iska sii jaraayo maanta ayuu fursad haystaa maanta waa inuu iska sii jaro ilaa udxiyada uu gowracayana arrinkaa waa inuu ka joogsado sidaasaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay rasuulkeennu inoogu sheegay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaa afraadoo walaalayaalina saaran weliba halkaa intaanan dhaafin walaalayaal ninka mas-uulka ah ee udxiyada gowracaya ayuunbaan timaha iyo ciddiyaha iyo waxba ka taabanahayn tobankaa dhexdooda laakiin dumarka iyo carruurta iyo dadkaa iyagu laga mas-uulka yahay ee arrinkaasi ma quseeyo iyagu waxa weeye way iska wadan karaan arrinka afraad ee nasaarani camallada wanaagsan guud ahaan waa lagu wada dadaalayaa balogow oo raxmadda ilaahay baanay ka mid tahay cibaadaadkan laynoo ballaadhiyey ee albaabada faraha badan aynu ka geli karayno waayo qofba meel baa had iyo jeer u fudud cibaado waxa weeye aada markaa karaysaa laga yaaba mar kale inaanad karin albaabada khayrka ilaahay waa badiyey waxaana xikmaddu tahay qofka mu'minka ahi mar walba inuu ka fara qabsado oo uu fursadda qaaligaa ka faa'iidaysto camallada qiimaha badan waxaa ka mid ee tobankan aynu kaga faa'iidaysanayno inaynu soonno waayo soomkan qudhiisu waa min afdali alacmaali asaalixa ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala isu khaas yeelay kullu camali bni aadama lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzii bih bani aadamku camallada kale isagaa le soomka mooyaane soomka anigaale anaana ka abaalmarinaya baa rabbi xadiisulqudsi ku leeyahay subxaana jannadana waa lagu galaa oo markii saxaabigii abu umaama uu rasuulka ku yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaad ii sheegtaa camal aan jannada ku galo wuxuu idhi calayka bisawmi laa mithla lah soomka ku dadaal buu idhi soomka ku dadaal waayo soomka wax u dhigmaa ma jiro soomkana walaalayaal waa inaynu ku dadaallo wuxun baa laga reebayaa tobankaa maalmood soonka maalinta u dambaysay ciidda dadka xajay sidaasoo kale maalinta carafa ay taagan yihiinna way ka reebayaan laakiin waxaa inoo furan sagaalka cisho ee ka horreeyaba inaynu soonno oo dabada isugu qabato way kuu furan tahay barh ka mida inaad soomtaana way kuu furan tahay waa maalmo iska kooban oo markiiba iyagoo dhammaaday unbaa la arki doonaa qofkii noolaada waxaana ugu sii cajiibsan xagga soomka maalinta carafo insha allahu tacaala aynu u tegi doono walaalayaal cibaadaadkaa kala duwan guud ahaan waa inaynu aada iyo aada u badsanno waxaynu aada u badsanaynaa maalmahan qiimaha iyo qadarka badan leh akhriska qur'aanka waayo qur'aanku waa hadalkii ilaahay waana hadalka ugu sharafta badan akhriskiisuna wuxuu leeyahay ajar iyo abaal aada iyo aada u weyn oo aan la soo koobi karin sidaa awgeed baa hadduu qofku tobankan cisho gudahood qur-aanka mar dhammeeyo ama laba jeer dhammeeyo ama ka badiyaba waa alxamdu lilaahi oo waxa weeye waa mid ajar weynuu ku goosanayo marka waxaba iska fiican qolku qofku ugu yaraan inuu hal mar dhammeeyo tobankaa cisho qur-aanka kariimka ah oo tobankaa haddii loo qaybiyo soddonka jiz maalintiiba saddex jis baa kusoo hagaagaya qofka qur-aanka yaqaanee carabka fududi saddex jis wakhti yaroo kooban buu ku akhrii karayaa waa inaynu dikriga iyo xuska ilaahay maalmahan aada ugu dadaallo in takbiirta iyo tahliisha laa ilaaha ila allah allahu akbar subxaana allah walxamdu lilah laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir adkaartaa in lagu dadaalana adilo khaasa ayaa halkan ku soo aroortay waxaa kalaynu aada iyo aada ugu dadaalaynaa salaada ayaynu aada iyo aada ugu dadaalaynaa faralka awalba aynu la imanaynay waynu sii giijinaynaa waa sii hagaajinaynaa sunnahana waynu badsanaynaa waxaanad ogaataa camal wanaagsan oo aad samayso wakhtigani ama sunnaha noqdo ama faral ee ajarkii markii hore uu lahaa mid ka weyn buu leeyahay maalmaha dhexdooda waayo waa afdalu ayaami dunya maalmaha adduunyada kuwa ugu fadliga badan weeye rasuulkeennana waxaa ka sugan oo laga hayaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam inuu yidhi calayka bikahrati sujuud fa innaka lan tasjuda lilahi sajda ilaa rafacaka allahu biha daraja wa xata canka biha khati'a sujuudda badi waa macnihii salaada badi ile sujuuddu salaaday ka mid tahay ee sujuud kastoo aad ilaahay u sujuuddana ajarna darajana ilaahay sare ayuu kuugu qaadayaa dembi ku saaraana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaaga dejinayaa faataquu llaha cibaad allah waacmuru lcashra bikulli camalin saalixin min sadaqatin wa birin wa siyaamin wa ducaa watazawaduu faina khayra zaadi taqwa watacaraduu linafaxaati illah allahuma balliqna mawaasima alkhayraat واشرح صدورنا ويسر أمورنا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه cibaad allah wakhtigani wuu soconayaa sidaa aragtaan nolosha qofku intuu nool yahayna waa fursad qaali ah inaynu ka faa'iidaysanno inaynu aakhiro xasuusanno inaynu nafta runta u sheegno danteeda ku qasabno ynu ku sandullayno ayaa aada iyo aada inoola gudboon haddii aynu maskaxda dib u rogno sannad walba haddaay oo kale marka aynu sidan u wada hadlayno ee hore loo soo socdo ummad badan baa waxa weeye meesha ka baxda maxaa u malaynaysaan imise qof oo bishan bisheedii ama kal hore haddaaya noolaa oo sidaa khayrka u dhegaysanayey oo sidaa u shaqaysanayey oo walaalaheen iyo jaarkeenna iyo maaragtay dadkii saaxiibadeen iyo ummaddii nala loolayd ka mid ah marka caalamka kaleba la yska daayo imisaan maanta joogin imisaa maanta aakhira ku maqan shaki ma leh innaguna waynu daba soconnaa waa la kala horreeyaa qofna baaqi noqon maayo waa in walaalayaal aakhiradeena aynu camirano aynu hagaajisanno bani aadam baynu no waynu qaldamaynaa waynu gefaynaa waa inaynu la jihaadno nafteenna waa inaynu la jihaadno shaydaanka waa inaynu la jihaadno xumaanta iyo waxyaabaha kale ee nafteennu jeclaysanayso waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin walmujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati illaah ilaahayna qofka naftiisa taacada ilaahay kula jihaada khayrka kula dadaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u gargaarayaa waanu hanuuninayaa waanu u tooga quminayaa intaa walaalayaal waxaan raacinayaa halkan dooxan agteenna shalayta ololo weyn ayaa ka jiray oo lagu nadiifinayey ololahaasoo dadku si wanaagsan ay uga qayb qaateen waynu u ducaynaynaa waanaynu u mahadnaqaynaa madaxdii dadka abaabushay oo hor socotay iyo dadkii shacabka ahaa ee aadka u badnaa ee kala duwanaa ee arrinkaa wanaagsan ka qayb qaadanayay waa wax wanaagsan runtii waa tallaabo qof kastoo arka oo wanaagsani uu ku farxayo dadka sideennoo kale la jaarka ama ku dhowina dee hadalkoodaba daah wuxuunbaa muhiima inaynu ogaanno marka aada isxilqaanto ee hawshaas oo kale iyo kuwa la midka aad ka qayb qaadanayso haddaad niyada wanaajisa waa arrin fiican waayo khasladaha waxyaabaha markaa shucabka iimaanka waxaa ka mid ah imaatatu ladaa cani ariiq wixii dadka dhibaaya ee ama xaganaya ee waxyeelaynaya ama lagu turanturoonaya ama mudaya ama aragti ku dhibaya ama ur ku dhibaya waddada iyo dariiqa in laga hagaajiyaa waa cibaado waxay ka mid tahay khasladaha iimaanka waxaan markaa naftayda iyo idinkaba idinku gubaabinayaa marka ololayaasha caynkaas ee waxtarka u leh deegaanka iyo magaalada iyo dadka iyo nadaafadda iyo caafimaadka intaba marka laynoogu baaqo aynu waxa weeye ka jawaabno oo aynu u dhagalnugnaano madaxduna ha dadaalaan oo halkaa kaga hayaan walaalaheenna deegaanka ku soo baxay waxaan filayaa haddaynu innaguna isgarab taagno iyaguna halkaa ay ka sii wadaan inay wax badan inoo hagaagi doonaan oo meel wanaagsan aynu gaadhi doonno ayaa waxa weeye aynu filaynaa gacmaha in la isqabsado wax badan baa lagu gaadhaa waa lagu guulaystaa tacaawun weeye waxa weeye qofku inuu ku xisaabtamo un maaha maxaa kaa soo gelaya tanaa waxa ugu weyne haddaad niyada wanaajisa ay kaa soo gelayaan oo ajar iyo abaal aad ilaahay kaga helaysaa waxyaabo badan oo masaalix badan oo qof walba dantiisa ana lagu helayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo madaxda ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo wanaajiyo mijahana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo wanaajiyo ilaahay hayna wada hagaajiyo allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wsaxbi